أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله فإن الله يحب المتقين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين slى اllه وslm عlى نabiyina mxamedi وعlى آlih وأصxaabih أجmaعin ama bعdu qala اllahu tacalى wmin أhli الkitaabi man in تأmnhu bqinطaari yuؤdihi ilayk wamin أhli اlkitaabi ahlu kitaabkii man ayaa ka mid ah in taأmanhu haddii aad aamintid ood ku aamintid biqinطaarin maal aad u fara badan yu-addih gudanayo ilayka adiga xaggaaga u gudanayo wa minhum iyaga ayuu ka mid ahaaday man axad in ta'man haddaad aamintid hu isaga bidiinaarin aa ku aamintid diinaar laa yu-addihi aan gudanaynin ilayka xaggaaga aan usoo gudanaynin ilaa maa intii maahane dumta aad ku sugan tahay qaa'iman mid kor taagan aad tahay calayhi korkiisa dalika arrinku alamru arrinku daalika kaagaas waaye biannahum bisababi annahum iyaga qaaluu inay yidhaahdeen darteed ayuu arrinku sidaa u yahay laysa ma ahaanin calaynaa annaga korkeenna fil ummiyiina carabta sha'nigooda sabiilun wax dembi ah ma ahaanin oo maalkoodu waa noo xalaal wayaquuluuna waxay dhahayaan cala allaahi alla korkiisa alkadiba been ayay ku dhahayaan waa hum iyaga oo yaclamuuna og oo garanayaan balaa arrinku siday u malaynayaan inuu yahay iska daaya maahan sidaas man qofkii awfaa oofiyo bicahdihi ballankiisa oofiyo wataqaa dhowrsado oo shirki iyo khiyaano ka dhowrsado fa ina allaha alle yuxibu wuxuu jecel yahay almuttaqiina kuwa ilaahay ka cabsado aayaddan waxay ku cadfan tahay ama ay la socotaa aayadihii ka horreeyey wadda taa'ifatu min ahlilkitaabi low yudiluunakum iyay la socdaan munaasabada ka dhexayso aayaddan iyo aayadihii horena waxay tahay dibindaabiyada iyo khiyaanada yahuuddu ay ku caanbaxeen sidii ay ugu talagaleen inay muslimiinta u siraan fii diinihim ayay waxay ugu jiraan iyadana dadaal ugu jiraan inay muslimiinta amwaashoodana ay u xeeladaystaan oo ay khiyaanaan marka aayaddan iyo aayadahaas ayaa isku cadfan munaasabaduna sidaas u ahay marka allah wuxuu leeyahay wa min ahlilkitaabi ahlu kitaabkii man ayaa ka mid ah ahlu kitaabkan marka yaa waayo la sheegaayo waxaa loo badan yahay yahuuddi in loo jeedo ahlu kitaab ayaa la itlaaqay laakiin yahuuddaa laga wadaa meeshaan cabdun binu xumayd ibnulmundir iyaga tafsiirkooda waxay ku wariyeen can cikrimata wuxuu yidhi wamin ahlilkitaabi man in ta'manhu biqindaarin yu-addihi ilayka waa nasaarada oo iyagu ammaanadooda waa fiican tahay cikrima saasuu leeyahay waminhum man in ta'manhu bidiinaarin laa yu-addihi ilaykana hum lyahuud hada min alyahuud sidaasuu yidhi dabari marka riwaayadan maba keeninba isaga mana warinin bal wuxuu ku gaabsaday ahlu kitaabka la sheegayaa inay yihiin yahuudda siyaaqa aayaddana sidaas ayaa ayaa u fiican lianna aayadda aakhirkeeda dalika biannahum qaaluu laysa calayna fi lummiyiina sabiil waxaa yidhi waa yahuudda ee iyagu nasaaradu ma ahan marka wa min ahlilkitaabi yahuuddaa laga wadaa ayb taas marka waa baxhi baxhi kale waxa uu yahay faa-iidada ku jirtaa waa maxay in la yidhaahdo yahuud dad ammaano lahaa ku jiro iyo kuwo aan ammaano lahayn oo khaa'iniin ah dad kastaba noocaas waa leeyihiin dad ammaano leh iyo dadaan ammaano lahayn faa'iidada marka ku jirto aayaddu allah uu noogu sheegaya maxay tahay abu jacfar ibnu jariir itabari wuxuu leeyahay faa'iidadu waxay tahay in muslimiintu aynan ku kadsoomin yahuudda intaasaa laga rabaa inaan lagu dagmin oo aan markaas yacni iyaga lagu sirmin la ogaado inay nimankani ku jiraan dad diin ahaanba u bannaysanayo dhaca iyo xadidda iyo khiyaanada maalka carabta ayb marka muslimiinay ha ku sirmina waaye marka yahuud iska fiiriya ayb dee dad badanna hadda waa iskaga siran yihiin oo lacagtoodii iyo hantidoodii iyo bunuug yahuuday ku xareeyaan iyagaasaa ka faa'iidaysto ee marka dambena hadday doonaanna iyagaa ka dhaco waa ka qaataanba ayb maalin walba waxaad maqlaysaa qole eblaaye maalkii waa laga xayiray tajmiidaa lagu sameeyey iyo ayaad maqlaysaa nin allaale ninkay siday rabeen ka waayaan waa ka xayirayaan maalkii marka iyaga inaan waxba loo dhiibanin waxna lagu ammaanaysanin aayaddu marka macnaha ku jiraa taas waa ayb qurdubi isaga wuxuu leeyahay ahlu kitaabkii qaa'im baa ku jiro nin ammaano lahaa ku jiro muslimiintaba saas waaye kuwa ammaano lehna waa ku jiraan kuwa waxaan lehna waa ku jiraan kuwa aan ammaano lahayn waa ku jiraan maxaa marka iyaga ahlu kitaabka si gaara loogu sheegay yacni wuxuu leeyahay waxaa si gaara loogu sheegay lianna alkhiyaanata fiihim aktar haddii mu'miniintii dad wax khiyaanaya laga helay iyaga uga owleysan yahuudda oo iyagay khiyaanadu qaalib ku tahay macno kalena waa ku jiraa haddaan la kala garan karin mid aaminaa jiro midaan aamin ahayn baa jiro lama kala garan karo kulligood iska dhaafa marka wa waxba ha u dhiibaninoo ha aaminina dhammaantood macno noocaasana alimaamu lqurdubi baa tafsiirkiisa ku sheegay wa min ahlilkitaabi ahlu kitaabkii man ayaa ka mid ah in ta'man haddaad aamintahu isaga biqindaarin maal aada u fara badan haddaad ku aaminto u dhiibto yu-addih gudanaayo ilayka adiga xaggaaga usoo gutee waa kuu gudanayaayo waad ka helaysaa wa minhum waxaa ka mida man ayaa ka mida ahlu kitaabkii man in ta'manhu wa minhum ahlu kitaabkii man baa ka mida in ta'manhu haddaad ku aaminto bidiinaarin diinaar waa yacni mubaalaga fi taqliil maal yar haddaad ku aamintidood hal diinaar u dhiibtid laa yu-addihi aan gudanaynin ilayka adiga xaggaaga aan u gudanaynin ayaa iyagii ka mid ah ilaa maa dumta ilaa muddata dawaamika inta aada joogto ku tahay maahane oo aada tahay qaa'iman mid taagan calayhi korkiisa mid taagan inaad tahay maahane si kale aadan uga helaynin marka ilaa maa dumta calayhi qaa'iman laba qowl oo tafsiira ku jirto tafsiirka koowaad wuxuu yahay ilaa maa dumta lahu mutaqaadiyan qaa'imanta marka waxaa laga wadaa inta aada dacwo u qabtid maahane in yacni maalkaagii ka heli maysid ilaa inaad dacwad kusoo oogaysid ood qaadi la aadaysid maahane diinaar hadduu kaa qaado waa inaad qaali la aadaa macno sidaas waayo qataade iyo mujaahid ayaa aayadda ku fasiraya macnaha labaad ilaa maa dumta calayhi qaa'iman calaa ra'sihi inta uu ku fiirinayood madaxiisa kor taagan tahay maahane ayb inta aada kor taagan tahay waa ku aqoonsanayaa maalkaagii ina adiga leedahay isha markaad ka qaado ama ka dhaqaaqdana waa ku dhacaya waana ku khiyaanayaa ilaa maa dumta calayhi qaa'iman sidaas ayb ilaa maa dumta calayhi qaim qaa'iman calaa ra'sihi intaad taagan tahay fa idaa qumta haddii aada markaa yacnii ka tagto ka kacdo xaggiisa suma ji'ta aada u timaado tatlubuhu war maalkii aada ii haysay sii jaaxadaka wa kaafaraka waa ku inkirayaa marka waxba kaama qaadin buu ku leeyahay suddi baa marka tafsiirkaas isaguna wato labadaas tafsiir buu ibnu jariir keenay macnaha hore ayuuna rajaxay qurdubi wuxuu leeyahay ayadda waxaa laga qaadanaya ammaanada shanigeedu inuu culus yahay aad iyo aad u weyn yahay oo wuxuu leeyahay alamaanatu cadiimatu lqadri fi ddiin ammaanadu qadarkeedu aad buu u weyn yahay xagga diinka wa min cidami qadrihaana waxaa ku tusaya inay weyn tahay annahaa taquumu hiya waraximu calaa janbatay siraad ammaanada iyo raximku siraadka labadiisa dhinac bay taagan yihiin qofka ma gudbaayo ilaa in iyaga uu kusoo dadaalay uu ka soo baxay ma ahane xadiidkaasna marka imaamu muslim ayaa soo saaray ayib innaga marka hadda waa ku jirnaa middaan oo kale ayb ilaa maa dumta calayhi qaa'iman taas waa taagannahay waa masale markaan dhex taagannahay weeyaan oo dadkii hadda ammaanadii waa ku yaraatay ninkii wax loo dhiibaba ama waxaa laga yaabaa inuu isagii wax qaato waxuuna lahayn inuu iska qaato ama iska haysto hadhowna marka yacni haddana uu wax ku doono oo wax ku qaato ama ay dhacdaba inuu kugu inkiro ayb dadkii marka dacwad unbay isku haystaan maal unbaa layskaga daba dhegan yahay dhulkuba ha u badnaadee ayb qofkii marka haddaadan iyo dadka farsamo yaqaanadaa laftooda nin baad leedahay shaqadaan ii qabo gurigaan ii dhis qaacido waxaan noqotay haddaan la kor taagnayn inuu ku qaribaayo waa ku xadayaa waa ku khiyaanayaa alaabta loo dhiibay inuu ku shaqeeyo qaarkood meel kale u dhigana ayuu u dhigayaa meel kaleu geysanayaa wixiibuu kuu si foolxumale khiyaano ku jirtou kugu samaynaya haddaadan kor taagnayn haddii la kor taagan yahay ishaada arkayana si fiican buu u shaqaysanayaa ilaa maa dumta calayhi qaa'iman sowmaha marka ayib marka dabaacdaas in aada layskaga ilaaliyo ilaahay looga cabsado ammaanaduna inay siraadka kor taagan tahay in la ogaado oo qofkii aan ka soo bixin way ku dhagaysaa ammaanaduna maahan oo keliya lacag qof kuu dhiibtay ood u hayso shaqadii adiga lagugu ammaaneey oo laguu dhiibayna waa la mid maadaas marka maadumta ku jirtana waa masdariya darfiya ay ilaa muddata dawaamika qaa'iman calayhi inta aada daa'im ku tahay inaad kor taagan tahay dalika biannahum alamru arrinku daalika kaagaa lasoo sheegay way oo khiyaanadaas ay ku socdaan sababtu maxay tahay biannahum bisababi annahum iyagu qaaluu waxay yidhaahdeen laysa ma ahaanin calaynaa annaga korkeenna fi lummiyiina carab sha'nigooda sabiilun wax dembi a dusheenna ma aha nin carab xaggeeda ay laysa sabiilun calaynaa laysa ismun dembi ma aha nin calaynaa annaga korkeenna fi lummiyiina fii akhdi amwaali lummiyiin carab maalkooda qaadashada aan qaadanayna wax dembiga kuma sugno iyadana marka waa aafo kala waay oo iyagu marka ay sidaas ay aaminsanaayeen ayb meeshaas marka alimaamu lbagawi wuxuu leeyahay tafsiirkiisa kaanuu yastaxilluuna dulma man khaalafahum fii diinihim waxay bannaysan jireen qofka ayaga diinka ku khilaafsan ee inay dulmiyaan ninkii diin ku khilaafsanba inay dulmiyaan ayay qabeen taasna marka wax saxan maaha iyadana cabdullaahi bnu cabbaas radia allaahu canhu ayaa la su-aalay oo waxaa la yidhi innaa nusiibu fi lgaswi min amwaali ahli dimmati dajaajata washaata mararka qaar intaan dagaal qaadno ayaan gaalo dimmiyiin oo jizye laga qaado oo heshiis ku jiro ayaan digaaggooda iyo ridooda iyo ayaan iska qaadannaa qaala bnu cabbaas ibnu cabbaas wuxuu yidhi fataquuluuna maada markaad qaadanaysaan maxaad deliishataan oo maxaad dhahdaan qaala wuxuu yidhi naquulu waxaan dhahnaa laysa calaynaa bidalika ba'sun awalba gaal ou ahay dhib male maalkiisa sidaasaan dhahnaa hadda waana gaal oo dimmi a ogaaw hadde oo muslimku ammaan ammaan siiyey oo lagu og yahay meesha xoolihiisiiba qaala markaasuu ibnu cabbaas wuxuu yidhi hada kamaa qaala ahlulkitaabi laysa calayna fi lummiyiina sabiil ee warkiinu marka wuxuu yidhi ahaa warkii yahuuddoo kale annaga carab maalkeeda dhib male iyo dembi male inaan ka qaadanno ayb leanna nagu diin maahan waana ka waana ka qaadan karnaa dad muslimiinoo sidaas ku dhaqmaana waa jiraanoo dadka gaaladii marka iyagoo aan hadda dagaal uusan kula jirin qaab dagaala uunan u tegin ayuu jeebabkoodu maal iyo wax kasii siibayaa waa xadayaa ee hadhowna markaas maalkaasina wuxuu leeyahay waa maal haniimo ahoo khayr baa ku jiro ayb wax dembiyana ma ahan buu leeyahay ama heshiis buu intuu galo isaga mucaamalo uu la galo gaal ayuu ka baxayaa markaasuu xoolahoodii marka sidaas uu ku qaadanayaa sidaasna ma toosna maal adiga aan kuu bannaan inaad dulmiso qof aan kugu diin ahayn ma dulmin kartid oo dulmigu waa mamnuuc allana waa xarimay dadkana waa laga xarimay hadduu gaal yahay inta sharciga kaaga banneeyey ku ekow oo kuwaas ku dadaalo keliya ayb laakiin haddaad dhexda raac iska noqotana waa iska nooc mooryaanayn unbay iska noqonaysaa marka waxyaabahaasna macaanidii marka jihaadka iyo haniimada iyo way ka fog tahay ayib ibnu cabaas marka sidaasuu yidhi marka qofka adiga ku khilaafsan maahan inaad bannaysato biduuni daliil inaad iska bannaysato maaha alamru arrinku daalika kaagaas waaye biannahum qaaluu inay yidhaahdeen darteed ayay arrintu sidaa ku tahay laysa sabiilun wax dembiya ma ahaanin calaynaa annaga korkeenna fil ummiyiina carabta niman baa marka carabtii ka mid ah yahuud baa wax kala gatay yahuuddii dayn baa lagu yeeshay nimankii way islaameen marka reer madiina yahuuddii markay yidhaahdeen war maalkeenina sii deynkii waxay yidhaahdeen diintii aan idinkaga qaadannay waa ka baxdeen diin kalaad gasheen marka maalkiina xalaal uu noo yahay iska taga waa xeeladaysi marka maal dadeed loo xeeladaysanay wayaquuluuna waxay dhahayaan cala allaahi alla korkiisa alkadiba been ayay ku odhanayaan ay ku dhahayaan walxaal hum iyaga oo yaclamuuna og allana waa ku been abuuranayaan iyagoo alle og inay ku been abuuranayaan balaa arrinku inuu sidaa yahay iska daaya man qofkii owfaa oofiyo bicahdihi ballankiisii ay bicahdillaahi ballantii alle uu la galay qofkii oofiyo ee kitaabkii towreed uu kula galay ballantaa marka maxay ahayd in nebi maxamed la rumeeyo qur-aankana la rumeeyo ayb man qofkii owfaa oofiyo bicahdihi ballankiisii uu alla la galay wataqaa dhowrsaday muxuu ka dhowrsaday can ilkufri iyo waalkhiyaanati iyo wa naqdi lcahdina ka dhowrsaday fa ina allaaha alleh yuxibu wuxuu jecel yahay almuttaqiina kuwa dhowrsado oo ilaahay ka cabsado xaaraanta ka dhowrsado in aladiina yashtaruuna bicahdi illahi wa aymaanihim hamanan qaliila ulaa'ika laa khalaaqa lahum fi laakhira walaa yukalimuhum allahu walaa yanduruu ilayhim yowma alqiyaamati walaa yuzakiihim walahum cadaabun aliim yahuud marka ballankabaxyada iyo diin la-aanta maxaa maxaa ugu wacan waxaa ugu wacan ballamihii alle ayay waxay ku bedesheen adduun aada u yar marka alla wuxuu leeyahay in aladiina kuwa yashtaruuna iibsanayaan bicahdi illaahi ilaahay ballantiisa wa aymaanihim dhaarahooda hamanan lacag ku iibsanayo hamanka oo qaliilan aada u yar ulaa'ika kuwaadaas laa khalaaqa nasiib lahum iyaga uma sugnaanin fil aakhirati aakhirada dhexdeeda walaa yukallimuhum allaahu alla la hadli maayo hadal naxariiseed walaa yanduru ma fiirinaayo ilayhim iyaga xaggooda eegma oo naxariiseed yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha walaa yusakiihim dembiga ka nadiifin maayo walahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabka oo aliimun mu'limun xanuujinayo ayay leeyihiin kuwaasi aayaddan marka iyo aayaddii hore waa isku xiran yihiin maxaa yeele aayaddan iyaga khiyaanadooda waxa ku xambaaray inay kitaabka alle sidaa u bedelaan ay khiyaanada sameeyaan ayay aayaddu ka warramaysaa iyo abaalmarka arrintaas marka sababu nusuulka aayadda culimada aqwaal badan iyo waxyaabo badan ayay ku sheegaan qaarkood waxay yidhaahdaan alashcatu bnu qays ayaa aayaddu ay kusoo degtay nin yahuudi ah baa wax ku sheiyo isagii baa dacwo ay dhex martay ninkaa marka yahuudiga iyo isaga markay dacwo dhex martay nebigu sal lla ly slam wuxuu yidhi alaka bayinatun dhaar markhaati ma haysataa inaad dhulka adiga leedahay qultu laa ma haystaan idhi buu yidhi markhaati markaasuu nebiga yidhi faqaala lilyahuudiyi yahuudigii buu ku yidhi ixlif dhaaro faqultu waxaan idhi buu yidhi yaa rasuula allah idan yaxlifu fayadhabu maalii ninkan waa yuhuudi dhaar biyo u kaban maayo waa dhaaranayaa maalkaygana waa iga tegaa rasuul allow fa anzala allahu alla wuxuu soo dejiyey ina aladiina yashtaruuna bicahdi illaahi wa aymaanihim hamanan qaliila aayaddaas qowl kalena wuxuu leeyahay waxay kusoo degtay laba nin oo labaduba ay muslimiin yihiin oo iyagu markaa yacni wax isku qabsaday uu ka mid yahay dhul iyo waxbay saas oo kale isku qabsadeen nin baa marka dhaar ku waajibtay markaasuu yidhi ninkan waa dhaaranayaa rasuul allow dhaarta biyo u kaban maayo aayaddan baa soo degtay riwaayaadka qaarna waxay tilmaamayaan ninkii ma dhaaranin oo waa iska daayey maalkiina waa ka tegey markay aayaddani soo degtay kadib ayb aduu marka sababu nusuulka labadaas qadiyadood bay ku sheegaan marka alla wuxuu leeyahay in aladiina kuwa yashtaruuna iibsanayaan bicahdi illaahi ilaahay ballankiisa wa aymaanihim dhaarahooda hamanan ku iibsanaya lacag lacagta oo qaliilan aad u yar ulaa'ika kuwaadaas laa khalaaqan wax nasiiba lahum iyaga uma sugnaanin fil aakhirati aakhirada walaa yukallimuhum allaahu alla la hadli maayo hadal naxariiseed alla kulama hadlaayo walaa yanduru ma eegaayo ilayhim xaggooda oo dayman naxariiseed ku fiirin maayo yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha walaa yusakiihim dembiga ka dahiri maayo walahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabka oo aliimun mu'limun laxwiyo oo xanuujiyo iyaga aayadda culammadu waxay ka qaateen fiqhi ahaan ana xukma alxaakimi wa qadaa'ahu laa yuxillu xaraaman qaaliga xukunka uu kuu xukumo ama xaakimka uu kuu xukumo haddii aada og tahay adiga inaada lahayn waxaas xukunka maxkamaddu shay xaaraana xalaal kama dhigo shaygan marka haddaad adiga og tahay inaada lahayn hadday saddex qaali kuu xukumaan xalaal kuu noqon maayo lanna nabiga sal lla ly slam wuxuu yidhi xadiidka umi salama inakum takhtasimuuna ilaya anaad iisoo dood tegaysaan walacalla bacdakum alxanu bixujatihi min bacdin waxaana laga yaabaa qaarkiin qaarka kale inay ka xujo badan yihiin oy ka aftahansan yihiin qofkaan u xukumo xaqiisa waxaan ahayn waxaan u jaray jamratan min naarin dhimbil naareed ayaan u jaray qofkaas aan siiyey haddii uu doono ha qaato marka xukunkii rasuulka hadduu xalaaleey waayey shay xaaraan ah qaali rasuulka ka hooseeya min baabi owlaa waa isagana dadka qaar intay laaluush bixiyaan ama ay wax isku dardaraan oo wax intay waraaqo faalsaa iyo wax samaystaan ayay maxkamad la tegayaan qaaligoo toosanay hadday doonaan siri karaan markhaatiyaal buu keensanayaa markhaatiyaalka fii nafsi alamri been bay sheegayaan binaan calaa daalika ayaa qaaligii xukun soo saaray waa ayaa aniga maxkamad ii xukuntay inaad joogtid qalad waay haddaa adiga og tahay inaada lahayn qaaligaas xukunka uu kuu xukumay shay yarna kuuma xalaaleyn karo haddaa adiga og tahay inaada lahaynba waxaas ayb masaladaasaa marka aayaddu laga qaatay alimaamu alqurtubi sida uu tilmaamay ayb wa ina minhum lafariiqa yalwuuna alsinatahum bilkitaabi litaxsabuuhu min alkitaabi wamaa huwa min alkitaab wa ina minhum qolo kalaa la sheegayaa yahuudi ka mida waa culimmadooda wa ina minhum waxaa ka mida yahuudi la fariiqan baa ka mida koox kooxda oo yalwuuna leexinayaan alsinatahum carabyadooda ayay laabayaan oy leexinayaan bilkitaabi naatiqiina xaal ay yihiin kuwa ku dhawaaqayo ku hadlaya bilkitaabi kitaabka iyagoo kitaabkii ku hadlayo ayay carabkoodii qalloocinayaan oy laabayaan litaxsabuuhu litaxsabuu saad u malaysaan hu waxaas ay carabka ku laabeen min alkitaabi inay kitaabkii ka mid yihiin saad ugu malaysaan wamaa huwa mana aha waxaasi min alkitaabi kitaabka ilaahay ka mid maaha wayaquuluuna waxay dhahayaan huwa isagu min cindillaahi ilaahay agtiisuu ka ahaaday wamaa huwa mana aha min cindillaahi ilaahay agtiisa mid ka ahaadayna ma aha wayaquuluuna waxay dhahayaan cala allaahi alla korkiisa alkadiba been bay ku odhanayaan wahum yaclamuuna iyagoo og oo garanayaan khiyaanadii marka yahuudda ay ku jireen baa weli la wadaa aayaddan marka waxay tilmaamaysaa diinka iyo kitaabka alla soo dejiyey bay dadka ku siraan oo waxaan kitaabkii ilaahay ka mid ahayn bay leeyihiin kitaabka allow ka mid yahay si loo qaato marka ile dadku haddii la yidhaahdo xukunkan waa xukunkii ilaahay hoogaa dadku waa u dabcayaan halkaasay marka iyagana taxriifkii ee dhaqanka u ahaa ayaa laga aayaddu ay ka warramaysaa taxriifkaas marka waa laba nooc taxriif lafdi ah iyo mid macnawi ah labadaba way sameeyeen yahuudda oo waxyaabaha qaar macaanidoodii bay beddeleen oo si kale ka dhigeen yaa ayuha aladiina aamanuu laa taquuluu raacinaa waa soo marnay oo waxay dhihi jireen raacinaa iyagoo marka ka wada min alrucuunati doqonnimo mararka qaarna kitaabkii ilaahay xugun aan ku jirin ayay leeyihiin allah soo dejiyo waaba xugun alle dayib meeshaan marka abu xayaan kitaabkiisa albaxru lmuxiidka masale wuxuu uga hadlay culimmadu ka hadhadlaan oo ah kutubta yahuudda ee iyaga hadda gacanta ugu jirto taxriifka ku dhacay dhammaanteed wada muxaraf miyaa mase wax aan muxaraf ahaynna waa ku jiraa ayb mase waxyaabaha muxarafkaa waaba ku yar yihiin in culimada ka mida waxay leeyihiin taxriifka oo lafdiga ah kitaabadooda aada uguma badna aa xoogaa bay leeyihiin kan macnawigana waa qaalib waxyaabo badan oo sidii kitaabkoodii ay ugu yaaleen ilaa hadda u baaqi ana waa jiraan ibnu taymiye iyo sidaasuu leeyahay ibnu xajar laftiisa wararkaas iyo wou keenaa meelaha dambe fatxulbaariga dayib abuu xayaan isaga ra'yi ka gedisan kaasuu qabaayo wuxuu leeyahay kutubta gacantooda ku jirto boqolkiiba sagaashan waaba muxaraf taxriif lafdi a baa ka buuxa buu leeyahay aada ugu badan culimada dhahaysana waa gafsan yihiin buu leeyahay taxriifka lafdiga waa ku yaryahay kuwa dhahayana warkooda ma saxsana ayuu leeyahay ninkii rabana wuxuu leeyahay calaa uddiin caliy bnu moxamed albaaji ayaa kitaab ka alifay assu'aalaatu calaa alfaadi tawraa kitaab la yidhaahdo qoray ninkii kitaabkaas akhriyana taxriif badan oo kitaabkooda ku yaalla ayuu dul istaagayaa ayb waxaa kalou tilmaamay kitaab kale abu xayaanku uu leeyahay ku tilmaamay nin yahuudi ahaan jiray ee markii dambe soo islaamay ee la dhihi jiray abunasr assamaw-al ibni yaxyaa kitaab buu qoray la yidhaha ifxaamu lyahuud marka kitaabkaasu ku sheegay waxa gacantooda ku jira badankeedba inay yihiin iyaga waxay samaysteen ayb baajiguna marka wuxuu sheegay calaa-udiin albaajigu inuu kitaabkaas daalacday ayuu sheegay binaan calaa dalika marka aayaddan uu marka tafsiirkeeda warkaas ku keenay abu xayaan alandalusi kitaabkiisa albaxru lmuxiid wa ina minhum yahuudii waxaa ka mida la fariiqan koox kooxda oo yalwuuna laabayaan oo leexinayaan alsinatahum carabyadooday bilkitaabi ku leexinayaan kitaabka amase yalwuuna waxay iilayaan alsinatahum carabyadooda goormay iilayaanna xaaladaysa ku iilayaan bilkitaabi in la xaaleeyo marka oo la yidhaahdo naatiqiina xaalay yihiin iyagoo ku dhawaaqaya oo ku hadlayaan bilkitaabi kitaabkii xaalay ku dhawaaqayaanay ku dheehan yihiin kitaabka akhrintiisa alsinadaa marka laga xaalaynaa saaxibulxaalka waa alsinada ayb abulbaqa alcukburi ciraabtaas bisowba sheegayba ayb oo carabkoodii bay kitaabka ku laabayaan ku laabayaan marka macnaheed waa beddelayaan maxay sidaa u yeelayaan litaxsabuuhu shaygaas ay carabka ku laabeen inaad u malaysaan min alkitaabi kitaabka inuu ka mid ahaaday wamaa huwa mana ahan shaygaasi min alkitaabi kitaabkaa la mid ka ahaaday xaggiisana ma aha ayb waa khiyaana marka kitaabka allah sidaan dhahayo waxay rabaan marka si loo dhegaysto ayb de ummaddanna dad badan oo waxaa jiro iyagana dhinacan yahuudda uga dayday oo taxriifkaas la yimid oo qur-aankii macaanidiisa beddelayaan oo sidii saxda ahayd si aan ahayn u sheegayaan tafsiirkii salafka ka leexanayaan a'imadii saxaabada taabiciinta atbaacu taabiciin ka leexanayaan tafaasiir danbay u iilanayaan oo taxriifaad ah dayb waxayna sidaa u yeelayaan in loo maleeyo in caqiidada saxdaa iyo diinta saxdaa inay sidaa tahay dayb taxriifaadkaas qaarkoodna a'immada xadiidku way ka hadlaan sida imaamu tirmidi oo kaleba ayb ayb oo wuxuu leeyahay firqadan la yidhaahdo jahmiyada qur-aanka iyo nusuusta taxriif bay ku samaysaa tafsiirkii ahlucilmigana way ka tagaan min dalika waxaa ka mid a meelaha ay ku soo aroortay tilmaamaha alle limaa khalaqtu biyadaya oo kale waxay leeyihiin alyaddu macnaaha alquwatu waa tafsiir jahmiye ayuu yidhi oo aayaadkaas ay ku inkirayaan a'immadii salafkana sideeda daahirka ka muuqdo ee iyagoo tashbiihana ka dheeraanayo alla lagu shabaho makhluuq ka dheeraanayo ayay aayaddu ku wadeen marka tafaasiirtii a'immadii salafka in laga tago kuwa dambe oo taxriifaada la qabsado waa yahuud oo lagu dayanayo un waay ayb wayaquuluuna waxay dhahayaan huwa shaygan ay taxriifiyeen min cindillaahi ilaahay agtiisau ka ahaaday wamaa huwa mana ahan min cindillaahi ilaahay agtiisana kama ahaanin marka wamaa huwa min cindillaahi zamakshari iyo muctasilada waa ku dhegeen meeshaan waxayna ugu dhegeen waxay tahay iyaga waxay qabaan afcaasha ay bani aadamku samaynayaan wax shuqul ah alla kuma laha mana abuurin dayib addoonka iimaanka hidaayada iyo baadidaba addoonkaas samaysto ilaahayna wax u abuuray ma aha marka aayaddaanay qabsanayaana wamaa huwa min cindi illaahi ayaa la yidhi bay leeyihin yahuud kitaabkii bay beddeleen waxaas ay sameeyeen oo ay dhoodhoobeenna allah wuxuu leeyahay wamaa huwa min cindi illaahi ilaahay agtiisa kama imaanin bimacnaa ilaahay ma qadarin saasay dhahayaan bimacnaa ilaahay ma qadarin ahlu sunnadana maxay qabaan waxaan ilaahay qadarin koonka maba ka dhici karaan walidaalika aayaddan marka aimada tacliiqay uga baahatay ibnu caiya ibnu cadiyat alandalusi tafsiirkiisa almuxarar lwajiizka aayaddan si fiican u fasiray oo wuxuu yidhi nafaa an yakuuna alla wuxuu anfiyey an yakuuna munazalan wamaa huwa min cindi illaahi waxaa laga wadaa ilaahay agtiisa lagama soo dejinin waayo oo kitaab ahaan alle agtiisa ugama imaanin waayo qadar ahaan laakiin alle agtiisa waa uga timi wa bilqadari khayrihi wa sharihi sow maaha ayb wuxuu leeyahay nafaa an yakuuna munazalan kama dacow siday iyagu sheegteen oo alle agtiisuu ka soo degayda waayo waxa la diidaayo wahuwa min cindi illaahi bilkhalqi waliqtiraac amaa abuurista iyo qadarka alla agtiisa waay waxuu alla qadarin ma jiraan adduunyadan mana imaan karaan ayb wa huwa min cindi illaahi bilkhalqi waliqtiraaci waliijaadi wa minhum iyagana waa ka yimid ficilkan bitakasub ficilka ayagaa sameeyey qadarkiisana allah iskale ilaa khayra shar labadaba allah qadaraya ayb walam tacni alaayatu ilaa limacna tanziil aayadda marka wax kale uma jeedo ilaa tanziilka soo dejinta bis un weeyaan fabatla tacalluqu اlqadariyati bidaahiri qowlihi wamaa huwa min cindi illaah meeshaasaa marka qowlkooda ku baaba-ay ayuu yidhi meeshaas marka xoogaa waxaa waafaqay muctasilada abu bakr alraasi aljasaas saaxibu kitaabi axkaami اlqur'aan axkaam lqur'aanka ninka iska leh xanafiga abu bakr aljasaas la yidhaahdo wamaa huwa min cindi illaahi dan muctasiladu waafaqay walidaalika abu xayaan baxrulmuxiidka waa ku radiyey wuxuuna sheegay annahu yajnaxu ila almuctasilati abu bakr aljasaas xoogaa inuu muctasilada u iisho oo xoogaa madhabtooda iyo meelahaas waxyaabaha inuu mayl oo noocaasa inuu qabo ayuu sheegay iyadana waa faa-iido hor leh oo in lagu baraarugsanaado u baahan qofka kitaabkaas daalacanayo ee jasaaska daalacanayo inuu ku baraarugsanaado muhim ay tahay ayb marka wamaa huwa min cindi illaahi ilaahay agtiisa kama ahaanin xagga tanziilka waay marka oo ilaahay ma soo dejinina laga wadaa laakiin xagga abuurista iyo qadaritaanka ilaahay xaggiisa waa ka ahaaday yahuud ma samayn karaan wax ilaahay ounan qadarin lama iman karaan mana samayn karaan wayaquuluuna waxay dhahayaan cala allahi alla korkiisa alkadiba been wahum yaclamuuna iyagoo og meeshaas marka xugunku saddex buu u qeybsamaa xugun mubadela iyo xugun muawala iyo xukmun munazal alxukmu lmunazal waa qur-aanka iyo sunnada alxukmu lmuawal waa xukunka ijtihaadka ku dhisan istimbaadka fuqahada aayaddan xadiidkan waxbay ka istimbaadayaan alxukmu almu'awal ayaa la yidhaha kaas qaladna waa noqon karaa saxna waa noqon karaa hadduu qalad noqdana hal ajeer hadduu sax noqdana labo nooca saddexaad waa kan hadda aan ka hadlayno waa alxukmu almubaddel wax ilaahay uunan soo dejinin in la yidhaahdo ilaahay baa saas soo dejiyey oo ilaahay laga been abuurtoo la yidhaahdo xukunkii alla waa sidaan waxaasina alla uunan soo dejinin waa xukmu lmubaddel kaas marka ayb alimaam ibnu lqayim kitaabu ruuxa ayuu ku sheegaa ibnu taymiya alfurqaan bayna awliyaai raxmaan wa awliyaai shaytaan yay uga hadlaan axkaamtu marka waa saddexdaas midda dambaa ugu liidata marka dadka yacni sidan yeelo taas waa liidataa labadan kale dabcan maba liitaanba ayaga alxukmu lmunazalkuna mar walba waa sawaab muawalkuna dee a'imada mujtahidiinta iyaga waaba laga rabaaba ayb laakiin midkan dambe in ilaahay la masabita waa qatar ayb suuqan marka dadku iyo meelahan marka la maraya dadku waa ku ibtilaysan yihiin nin walba isagoon wax cilmiya uu leeyahay aan jirin buu maanta dhan axkaam ayuu ridaya sharciga ilaahay baa saan qabo ayuu leeyahay mana oga inuu sharcigu qabo iyo in kale marka sharcigii baa saan qabo waa masabidaad isagoo weligiis aan diin dhiganin oo iska jaahilon sharci waxba ka aqoonin ayuu wax malookeynayaa waxba u xukumayaa markaasuu leeyahay shareecada islaamkaasaan kuugu xukuntay shareecada islaamkii marka de ma tahay sidaas haddaynan ahayn waa xugun mubadela ilaa xugun muawala ma noqon kara ninkan jaahil waayo meesha fadhiya oo nin hadda ijtihaad looga fadhiya ma aha xukunkiisu muxuu noqonaa marka mubedel unbuu noqonaya ayb wayaquuluuna waxay dhahayaan cala llahi alla korkiisa alkadiba been ayay ku odhanayaan wahum yaclamuuna iyagoo og ma kana libasharin an yuutiyahu llahu alkitaaba walxukma walnubuwa uma yaquula linnaasi kunuu cibaadan lii min duuni illaah halkanna ibnu isxaaq wuxuu leeyahay bisanadihi can ibni cabaas ibnu cabaas baa wuxuu yihi qaala abu raafic alquradi xiina ijtamacat alaxbaaru min alyahuudi waannasaara min ahli najraan cinda rasuuli llahi sal ll ly slam wadacaahum ila alislaam yahuuddii iyo nasaaradii najraan ayaa nebiga usoo kulantay markaasuu islaamkii ugu yeedhay markaasay yidhaahdeen aturiidu yaa muxamed an nacbudaka kamaa tacbudu nnasaara ciisa bna maryam moxamedow ma waxaad rabtaa inaan ku caabudno sida ay nasaaradu ciise u caabudeen oo kale fa qaala rajulu min ahli najraan nin reer najraan ka midoo nasraani ah nasraaniyun yuqaalu lahu ra'iis ayaa wuxuu yidhi awadaaka turiidu mina yaa moxamed wa ilayhi tadcuuna ma taasaad rabtaa ma taasaan noogu yeeraysaa ow kamaa qaal markaasuu rasuulku yidhi macaada allaahi an nacbuda gayra allah ilaahan ka magangelaynaa alla kayrkii inaan caabudno ow an na'mura bicibaadati gayri illaah ama ilaahay kayrkii cibaadadiisa inaan dadka farno maa bidalika bacahanii walaa bidalika amaranii alla ilama soo dirin arrintaa mana i amrin aayaddaana soo degta marka marka sidaa markaan ku wadno maa kaana libasharin an yuutiyahu llahu lkitaaba walxukma nebiga ayaa loo jeedaa ayb mufasiriinta qaarkoodna waxay leeyihiin nebiyullaahi ciisa hallay caabudo ma dhihin ayaa aayaddu macnaheedu sidaas waaye nimanka nasaara najraan ay xujo ku tahay maa kaana libasharin bashar uma ahaanin oo uma xaq laha an basharka oo an yu'tiyahu allaahu maa kaana libasharin bashar uma ahaanin oo xaq uma lahanoo ma mudna bashar an yu'tiyahu allaahu alla uu siiyey basharka oo alla uu siiyey alkitaaba kitaab uu siiyey maa kaana libasharin bashar uma ahaanin an yu'tiyahu allaahu alla inuu siiyo alkitaaba kitaab waalxukma xugun xukunkana xikmaddaa laga wadaa wannubuwata nebinimo uma markaa dabadeed yaquula an yaquula inuu yidhaahdo uma dhab laha linnaasi dadka inuu u yidhaahdo kuunuu ahaada cibaadan addoomo lii aniga ii ahaada min duuni illaahi alla sokadiisa walaakin lagu noqoyee yaquulu wuxuu dhahayaa rasuulku kuunuu ahaada rabbaaniyiina kuwa dadka tarbiyeeyo ahaada bimaa kuntum bisababi maa kii sababtiisana ku ahaada rabbaaniyiin kuntum aada ahaydeen tucallimuuna inaad baraysaan dadka alkitaaba kitaabka aada baraysaan iyo wa bimaa wa bisababi maa kii sababtiis kuntum aada ahaydeen tadrusuuna inaad daraasaynaysaan ood qur-aankii markaa aada akhrinaysaan walaa ya'murakum inuu idin amrana uma ahaanin bashar alla kitaab iyo xugun siiyey an tattakhiduu inaad ka samaysataan almalaa'ikata malaa'igta iyo wanebiyiina nebiyaalka arbaaban rabbiyaala inaad ka dhigataan aya'murukum ma idin farayaa waa yaabe bilkufri gaalnimo miyou idin farayaa bacda id antum muslimuun bacda id antum idinku markaad ahaateen kadib muslimuuna kuwa alla isu dhiibo alle u hoggaansamay ka gadaalay ayb halkan marka alle wuxuu tilmaamayaa ambiyada ilaahay annaga hanala caabudo inaynan dhehaynin bal ay dadka ugu yeerayaan alcilmu billaah in alle subxaanahu wa tacaala la garto sharaa'icdiisa la fahmo dhulkana la islaaxiyo taasay dadka ugu yeerayaan maa kaana libasharin maa yanbagii libasharin laamku waa istixqaaq yacni bashar uma ahaanin mana u habboona an yu'tiyahu allaahu lkitaaba alla uu kitaab siiyey wlxukma waalxukma marka macnaheedu waxay tahay wa yucallimuhu fasla alxikmati ayb xugun uu siiyey wannubuwata nebinimo inuu siiyo uma markaa dabadeed yaquula inuu yidhaahdo linnaasi dadka uu u yidhaahdo kunuu ahaada cibaadan addooma li aniga ii ahaada inuu yidhaahdo sidaa ma ma dhacayso mana laha bashar ayb min duuni illaahi ilaahay sokadii yacnii ilaahay kayrkiisa halkan marka ibnu kathiir wuxuu yidhi ay maa yanbagii libasharin aataahu allahu alkitaaba walxikmata walnubuwata an yaquula linnaasi dadka inuu ku yidhaahdo icbuduunii min duuni illaah ayb aniga caabuda alla sokadiisahay maca allah waidaa kaana hada laa yasluxu linabiyin arrintaa haddaynan u habboonayn nebi walaa limursalin mid la diray fala an laa yasluxa liaxadin min annaasi gayrihim biariiqi alwlaa walaxraa haddii nebiba loo diiday nebi gayrkiis inuunan xaq u lahayn min baabi owlaahu ayb haddii marka nebi sidaa aan uunan yeelaynin gayruhu marka nebi hayrkii inuu sidaa uunan yeeli karinna min baabi owlaa walihaada qaala alxasanu albasriyu wuxuu yidhi laa yenbagii hada limu'minin mu'min uma habboona an ya'mura annaasa bicibaadatihi inuu yidhaha dadka aniga ee caabuda sidee ku dhahayaa marka qaala wuxuu yidhi wadalika ana alqowma kaana qoomku waxay ahaayeen kaana yacbudu bacduhum bacdan qaarkood qaarka kaleu caabudi jiray yacnii ahla alkitaabi ahlu kitaabka ayuu u jeedaa kaanuu yatacabaduuna liaxbaarihim wa ruhbaanihim culimmadooda iyo cubaaddooda ayay caabudi jireen kamaa qaala tacaala ittakhaduu axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaban min duuni illaahi walmasiixa bna maryama wamaa umiruu ila liyacbuduu ilaahan waaxida xadiidkii marka tirmidi buu keenay bal uu yidhi cadiy bni xaatim uu yidhi yaa rasuula allah maa cabaduuhum yahuudiya nasaare culimmadooda ma caabudin qaala wuxuu yidhi nebiga balaa way caabudeen inahum axalluu lahum alxaraama waxaramuu calayhim alxalaala faatabacuuhum fadaaka cibaadatuhum iyaah xaaraantii bay u xalaaleeyeen xalaashii bay ka xarimeen waana ku raaceen cibaadadoodii marka waa taas shirku daacay la imaadeen iyagoo og waxaasu inay xaaraan yihiin ayay taxliilkii iyo taxriimkii ka qaateen marka ibnu kahiir wuxuu yidhi faljahalatu kuwa jaahiliinta min alaxbaari waruhbaani wa mashaayikhi dalaal wuxuu yidhi axbaarta ruhbaanta iyo nimanka baadiyeysanee mashaayikhda baadida ku noqday yadkhuluuna fi hada adami watawbiiqi bay soo gelayaan bikhilaafi arusuli wa atbaacihim min alculamaai alcaamiliin fainamaa ya'muruuna bima ya'muru allahu bihi wa ballagathum iyaahu rusuluhu lkiraam ayb halkan marka wuxuu tilmaamay mashaayikhu dalaal dadka inay ugu yeeraan iyaga in la caabudo ninkii yidhi marka aniga nadarkayga xirta caafimaadka anaa idin siinayo markaan dhinta qabrigayga ku dawaafa ama qabrigaanba ku dawaafa dadkii dhahayo dhibaatadiinna iyo xaajaadkiinna halkaan usoo rida hadday dhibaata idin qabato ninkii sidaa yidhi hadda waxaan la tilmaamaya weeyaan kunuu cibaadan lii min duuni illaahi buu dadka dhahayaa markaad fiirisana dadka qaar sida ay ugu sakhiran yihiin dadka qaar yacni rabbi saa uma caabudaan ayb nin waxaad arkaysaa xoolihii ka bateen weligiis xajkii ma aadin meelahan la aadana marka yacnii qubuurahan la tegayana marna ka baaqan maayo ayb ballanaan galay uu leeyahay shiikha aan la galay inaanan marna baaqanin xoolihiisii baa ku baaba-ay o waqtigiisii baa ku baaba-ay cibaadadii alla lahay sida nadarka baryada istiqaasada kulligeed buu u iilayaay u leexinayaa ayib nimanka marka meesha fadhiya sadanada ahna sidaasay marka lacagta uga guranayaan caafimaad annagaa idin siinayna hidaayaan idin siinaynaa dhib kastood qabtaan shiiqaanaa idinka qaadayay leeyihiin kuwaas weeyaan marka kuwa mashaayikhu dalaal uu leeyahay weligoodna waay waqtiyadan yani saddexdii qarni kadibna way jireen ilaa markii la bilaabay qabri in la weyneeyo la buunbuuniyo markii ay bilaabatay shiicadaa bilaabeen nin la dhihi jiray ibnulmufiid ayaa kitaab ka qoray xaju lmashaahidi waalqubuur afar saddexdii qarnina waa ka dambeeyey markaasay bilowdeen sidaasaana ilal aana marka ay baaqi u tahay shiicadu ayaga waxay yidhaahdaan xajka xaj bayba ku tilmaamaanba xajka xuseen iyo xajkii cali iyo sidaasay yidhaahdaan iyo xaju muusa alkaadim iyo sidaasay marka iyagu ay yidhaahdaan mashaahidaas bay xaj ka dhigtaan qaarkoodna waxay la simaanba xajka oo waxay yidhaahdaan xajkaas oo maka la aadaya waa xajul akhniyaa ninkaan xoole haysaninna xajkiisuu qubuurahan uun hayska ha iska dawaafo oo iyagu marka ha ogaado ha tago ayb waxyaabahaas oo dhan marka kunuu cibaadan lii min duuni illaahi waayaan wax kale maaha ayb dad marka inay bashar caabudaan cibaado ay siiyaan ma laha ayb taasaa marka aayaddu ay ka warramaysaa walaakin lagu noqoye yaquulu wuxuu dhahayaa nebigu kunuu ahaada rabbaaniyiina kuwa dadka tarbiyeeyo rabbaani waa mansuubun ilaa rabbaan wاlrabbaanu huwa aladii yarubu الnaasa waa midka dadka tarbiyeeyo wa huwa aladii yuslixu umuurahum waa ninka dadka umuurahooda hagaajiyo wayarubuhaa barbaariyo oo tarbiyeeyo wayaquumu biha u istaago sidaa darteed marka waxaa soo gelayo macaanidii lagu fasiray oo dhan alxakiim alfaqiih alcaalimu intaasoo dhan marka kulligood alxaakim dhammaantood dadka masaalixdooday u taagan yihiin dadka ayay tarbiyeeyaan rabbaanigu marka waa ku wada dhaca macaanidaas abu jacfar itabari sidaas uu yidhi waa nisbatan marka ilaa rabbaan rabbaaniyun marka la yidhaahna mubaalaqa ayaa ku jirto marka aad bay dadka u tarbiyeynayaan kunuu ahaada rabbaaniyiina kuwa dadka tarbiyeeyo bimaa kuntum bisababi maa kii sababkiina ku ahaada bimaadu marka kuunuuday ku tacalluqaysaa bimaa bisababi maa kii sababtiis ku ahaada kuntum aada ahaydeen tucallimuuna inaad baraysaan annaasa dadkii alkitaaba kitaab iyo wa bimaa bisababi maa kii sababtiis kuntum aada ahaydeen tadrusuuna ay tadrusuuna alqur'aana qur-aankii aada daraasaynaysaan qofku marka rabbaani wuxuu ku noqdaa inuu cilmi barto dadkana baro marka laakiin in dadka la bara maxaa ka horeeya in la bartaa ka horeysa qofku marka waa inuu jilbihiisa dhil dhulka u dhigo sidii uu wax ku baran lahaa markaas waxaas uu bartana uu ku dhaqmo dadkana uu markaa gaarsiiyo walaa yamurakum walaa ya'murakum sidaa haddii loo dhiga macnuhu wuxuu yahay walaa maa kana libasharin an yu'tiyahu llahu alkitaaba walxukma walnubuwa uma yaquula linnaas walaa yamuru walaa ya'murakum idin fari maayo inuu idin faro uma ahaanin nebi an tattakhiduu inaad ka dhigataan almalaa'ikata malaa'igtii waannabiyiina iyo nebiyaalka arbaabana inaad ka dhigataan haddii walaa ya'murukum la yidhaahdo ra-da la godana waa la akriyeye isti'naaf waayo walaa ya'murukum idin amri maayo nebigu an tattakhiduu inaad ka dhigataan almalaa'ikata malaa'igta iyo wاnnabiyiina nebiyaalka arbaaban rabbiyaalo marka haddii nebi iyo malag aan macbuud laga dhigan karin ee qof nebi iyo malag aan gaaraynin in laga dhigtaa macbuud waa mi waa aad bay usii fog tahay ayib nebi oo dadkii ugu khayr badnaa hadduu waayey yaa heli yaa heli kara marka waa codna ayamurukum ma idin amrayaa waa yaaba bilkufri gaalnimo miyau idin amrayaa bacda id antum markaad idinku ahaateen ka gadaale muslimuuna muslimiin markaad ahaateen ka gadaale ayb marka aayadda waxaa ku jirto shay cibaadada ka mid a haddii ama nebi loo leexiyo ama malag loo leexiyo inay kufri tahay arrintaa iyada mana la dhihi karo nebiyadaa lagu weyneynayaana ma la dhihi karo ayb waa haddii malag loo leexiyo ama loo leexiyo rasuul shay cibaado ka mida maxaa yeele cibaadadu xaq alla leeyahay xadiidkii mucaad ibnu jabalna waxaa ku jirtay yaa mucaad atadri maa xaqullaahi cala alcibaad xaqa alla addoommada ku leeyahay ma taqaanaa markaa nebiga muxuu ugu sheegay xaqu llaahi cala alcibaadi an yacbuduuhu walaa yushrikuu bihi shay-an waa inay alla caabudaan waxna ugu darin cibaadada cid kale marka xaqa alla uu leeyahay isagaa iskale waa cid ou abuuray in la siiyo marka ilaahay lala wadaajiyo waa gardarro aad u weyn ambiyada allah abuuray malaa'igta allah abuuray in ilaahay lala simo cid uu isagu abuuray in lala simo lala ekeeyo gardarro aad u weyn weeyaan ina shirka la dulmun cadiim arrintaa marka in aada loo fahmo wey cibaada annaga waxaan u naqaanaa sujuud iyo rukuuc iyo waxyaabahaas bis cibaadaadka qalbiga waa laga sameeyaa jawaarix baa lagalaga sameeyaa afkana waa laga sameeyaa kuwa marka quluubtaana ugu sii daran kuwa quluubta waxaa ka mid ah alkhashyatu cabsida cabsida qalbiga allah iska leh wax aadan arkaynin oo laga cabsadaa waa allah haddaad marka sidaasoo kale uga cabsato ilaahay kayrkiisa khashyadii baad wax ka siisay soo maaha alla kayrkiisa wax asbaabtii uu kugu dhibi lahay ma ma ma ma taagna ma joogto haddana waa ka baqaysaa khawfu siri baa la yidhaahdaa marka nin hadda xabad haysto iyo bahal halkan taagan iyo iyaga in laga baqaa asbaabtii baa taagan meeshaan laakiin asbaabtii oon taagnayn inaad qalbiga ka baqdo allah iska le keliya cid kaloo le ma jirto marka waa in la kala fahmaa khawfka dabiiciga iyo khawfu siri innaga hadda marka dad badan oo naga mid ah khawfu siri bay iyay ku jiraan kama alla kayrkiis bayna sidaas uga cabsadaan ayb qof baad leedahay war waxaan sidan ma ahani sidan ha yeelin ilaahay xaggiisa u jeeso wallaahi waa fiicnaa lahayd waana ogahay laakiin waa baqaayuu leeyay maxaa ka baqaysaa jinnigan ka baqayaa shayaadiin inay soo weerartaan ka cabsanaya haddaan waxaan sameeyo shiiqi baan ka baqayaa buu leeyay intaas oo sano aan ku xirnaa haddaan iska dhaafa maanta meel cidlaa uga dhaqaaqo isagii baa hurdada iigu imaanaya waa idhibaataynaa buu leeyahay taasi soo maaha marka khawfu siri asbaabtii ou sheikan wax ku dhibaatayn lahaa ma taagna mana la arkaayo mushrikiintuna marka cabsidaas waa qabi jireenoo waa markay waadi iyo meel soo degaan waxay dhihi jireen nacuudu bisayidi hada hada alwaadi min sufahaa'i qowmihi jinniga midkiisa weynay magan geli jireen qalbi ahaanay uga baqi jireen waxaa kalay samayn jireen waa ku cabsiin jireen xataa ambiyada ilaahay waa ka ilaahay dhahaya qisatu huud fii suurati huud in naquulu ilactaraaka bacdu aalihatina bisuu nebigiibay waxay ku leeyihiin annaga ilaahyadeennii ayaan u malaynaynaa inay wax kale ku dhihi maynee aalihadeennii baa adiga ku dardartay waa ku taabteenoo way ku yacni shi way ku dardareen marka waa ku cabsi gelinayaano waxay leeyihin khabal iyo waali iyo xaalad daranay kugu rideen nabiyullaahi ibraahim waa ka dhahaya wakayfa akhaafu maa ashraktum walaa takhaafuuna anakum ashraktum biاllaahi maa lam yunazil bihi calaykum sulطaana faayu lfariiqayni axaqu biاlamni in kuntum taclamuun cabsida noocaas oo kale khawfu siri allah iskale haddaad marka waxaas alla lahaa haddaa intaad ka qaaddo bashar aad saarto ood siisood aaminto bashar inuu wax kaa qaban karo wax ku yeeli karo uu ku dhibaatayn karo asbaabtii oon meeshii oolin hadda allaad la sintay dadka qaarkoodna ilaahay kama cabsanayo salaa ninka hadda sidaa aan sheegayno salaaddii ma tukanaayo macaasibuu samaynayaa war ilaahii abuurtay ka baqi maayo wuxuu ka baqayaa dad uu owliyo ku sheegayo ka baqayaa ka warrama ninkaasi miya miyounan khashyadii iyo khawfkii ounan ku xadgudbin ayb waxyaabahaas marka fara badan bay dadku u aqoonin cibaadaad inay yihiin oo ay ilaahay keyrkiis siinayaan ayamurukum waayaaba ma idin farayaa bilkufri gaalnimo miyou idin farayaa bacda id antum idinku kolkaad ahaateen ka gadaale muslimuuna muslimiin kolkaad noqoteen ka gadaale miyuu idin farayaa gaalnimo hada aakhiruhu wallahu aclamu sala allahu waslama calaa nabiyina mxamed